bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ramadaan kariim kusoo dhawaada warka habeennimo idaacadda dalsan qodobada ugu waawana warkeenna habeennimo aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa magacyo u bixiyey haweenaya maanta afar carruur ah ku dhashay isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soolna maanta waxaa ka dhacay dagaal dhinacyo badan ay kaga soo qaadeen ciidamada maamulka somalilan magaalada laascaanood maamulka degmada cadaado iyo taliska ciidanka booliiska ee degmadaasi ayaa awaamir ka soo saaray isku dhacyada xilliyada roobabka ay ka da'aan qaybo ka mida degaan hoos yimaada degmada cadaado ee gobolkaasi galgaduuda sidoo kale maamulka degmada xudur ee gobolka bokool ayaa uga mahad celiyey dowladda dhexe ee soomaaliya gargaar maanta ay gaarsiisay dadka daadadku ay roobabka ay ka da'ay degmadaasi ay waxyeelladu u geysteen akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka yukrein madaxweynaheeda ayaa sheegay in ciidankiisu diyaar u yihiin inay iska difaacaan gardarro walba uga timaada dhinacaasi dalka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waa qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka dhammaystiran wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudan cali xaj cilmi ayaa waxa uu booqday isbitaalka ay ku dhashay haweenay afar caruur oo mataanaha banaadir ee magaalada muqdisho wasiirka ayaa waxa uu sheegay in hadiyaddii ugu horreysay uu guddoonsiiyey haweenaydan waxaana sidoo kale uu sheegay inay ka qayb qaadan doonaan sidii loo lagu gurman lahaa gabadhan iyadoo afarta caruura ku dhashay isbitaalka banaadir ee magaalatan muqdisho wasiirka wasaaradda ayaa waxauu afartan magacyo uu bixiyey kadib markii uu booqday isbitaalka ay ku jirto ee banaadir haweenaydan waa kan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee daryeelka xukuumadda soomaaliya oo isagu magacyada gabdhahan afarta ah magacyadooda u bixinaya islamarkaana la hadlay qaar ka mida warbaahinta
midna maama midna sahra la yidhahda midna qamara la yidhahdaa ya marka alla baarta ya xallo soo afarta waa ka in aan farxadda la qaybsanno isbitaalka banaadir iyo agaasimahooda iyo maama maryan oo si nabad ah xalay ugu dhashay isbitaalka banaadir afar caruur ah ayagoo caafimaad qaba waa markii ugu horreysay taariikhda intaan ognahay afar caruur ah oo wada caafimaad qabo ay noogu dhashaan isbitaalka banaadir marka waa wax weyn oo lagu farxo ilaahay ayaanan ugu mahadinaynaa mahaddaas ilaahay baa iska leh waxaa sidoo kale aan u mahad celinaynaa umulisooyinka iyo dhakhaatiirta howlkarka ah ee xirfad yaqaanka ah ee sida wanaagsan u maamulay maamada ayagoo bridge ah oo dabaka keen ah in ay maaragtay si wanaagsan u dhaliyaan qalin la-aan waan ugu mahad celinaynaa xirfadda wanaagsan ee ay muujiyeen waxaan ilaahay ugu baryaynaa maamada iyo carruurteeda inaan ilaahay caafimaad u siiyo uu ka dhigo kuwii soo barbaaro oo maaragtay weynaado anfaca dalkooda iyo dadkooda ilahay uu ka dhigo ayaan ilaahay ugu baryaynaa waxaan halkaan u nimid in maamadan u duceyno inaan garab istaag u muujino maadaama maaragtay aysan sahlaneyn qof ka yimid miyig ka yimid ma aragtay duruufo dhaqaale ay haysteen afar canug dhashay
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada ee xukuumadda soomaaliya cali xaj cilmi ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay kadib markii uu booqday haweenay afar caruura ku dhashay isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho dadka iyagu ku nool xerooyinka qaxootiga ah ee waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka codsaday bisha ramadaan awgeeda in lala soo gaaro waxyaabo iyagu ay ku afuraan dadkan oo ah dad danyar oo ku dhaqan islamarkaana ku jira kaamaamka kala duwan ee xerada qaxootiga ee dhadhaaba ayaa dadka soomaaliyeed iyo weliba dadka muslimiinta ka codsaday in gargaar lala soo gaaro midta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan waxaana ay sheegeen xaaladooda ay tahay mid aada u liidata waa kuwana dadka iyagu dalabkooda u dirsanaya bulshada soomaaliyeed weliba muslimiinta kale
soomaaliyeed inay noo soo gargaaraan ay na soo caawiyaan si ay dhaqsi badan ay nagu soo gargaaraan aan u baahan nahay aanana soo gargaar dowr islaamaan nahay ummadaasiytaan haysanaa sagaal ruuxoodaana ka kooban nahay waxaan haysano ma jirto waxaan ku afurna ma haysano waxaan ku suxuurana ma haysano waan iska silacsannahay nin xanuunsanaa i qabo oo micnihi xabad ku taalo xabadiyaa wax u geysatay maskaxyaana loo haayaa soonku waxaan ku soonnay ilaahaana maqlaayo waxaan haysano oon dabka kala soo bixino saxuur la-aana iskiga seexanayna soonka alla dartiisaan iskiga soomaynaa ma saxuurano
wiil baa muxuu ahaa ii imaaday soonku i weydiiyey eedda ma soomi buu yidhi waan soomi baa idhi qof weyn baan ahay waan dambaabi wax kastaa imaan marka anoo sooman nafta ha i dayso gaajo looma dhinto laakiin malakubowd baa dadka dilaa laakiin waxaa waaye anoo sooman oo da-dan ah inaan afuro ma yeeli kari wiilkii laba kun buu ii keenay yarka labadii kun waa iga dhammaatay haddee sideed beri baan maraynaa caano caano iyo muxuu ahaa wax yaro furifuriid ali igu soo gaday muxuu ahaa sidaasaa jirtaa ilaahay baa mahadleh waan baahanahay muxaa wax walbaan u baahanahay hataa daawada daawada ana qof shaqaysan kara ma ihi waan xaamilaan ahay da-aan la waayne ilmihii waa intaan waa aragtaa waa sagaal ruux meesha aan ku hoydo waad aragtaa waan iska rafaasana qof shaqaysan karta ma ihi oo qof culus baan ahay marka waxaan rabaa in la isu xuuriyo la afuriyo ilmaha dhidhid liigu gado guri la ii dhiso masqul la ii dhiso
qaar ka mid a shacabka ku dhaqan degmada hareeraada xerada qaxootiga ee dhadhaab ayay kuwaasi ahaayeen oo dadka shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta uu dirsanayay qayladhaan ku aadan bisha barakeysan ee ramadaan waxyaabihii iyagu ay utul daruuri ahaan u isticmaal lahaayeen magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool nasaaka waxaa ka dhacay dagaal dhinacyo badan ka yimid islamarkaana u dhexeeya maamulka somalilan iyo weliba sidoo kale dadka degaanka ee magaalada laascanood awkardayax ayaa warkan faahfaahinaya kadib dagaal xooggan oo duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa la baxay s s c ayaa waxaa jira tiro madaafiic ah oo ku dhacay xaafado ka mid a magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maanta oo jimca gaashaanla dhexe maxamed cabdulaahi xirsi tahliil ayaa sheegay in ciidamada somalilan ay soo weerareen saldhig ciidanka s s c ay lahaayeen halkaasna uu ka dhacay dagaal qaraar oo faraha looga gubtay sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay sarkaalkan in weerarkii ay kusoo qaadeen ay tiro madaafiic ah ugu qaybiyeen xaafadaha magaalada laascaanood kuwaasoo qaarkood burbur xooggan u geystay xarunta maamulka magaalada laascaanood iyo goobo kale oo muhiima oo ku yaala gudaha magaaladaas wararka aan ka helayno goobaha dagaalka ee magaalada laascaanood ayaa sheegaya inuu jiro khasaare dhimashiya dhaawaca oo labada dhinac soo kala gaaray iyo sidoo kale khasaare dhaawac oo ka dhashay hoobiyaasha ciidamada somalilan ay ku garaaceen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalka maanta ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ku aadaya xilli maraykanku uu war ka soo saaray dagaalka ka soconaya halkaas looguna baaqay dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaanood inay sida ugu dhaqsiyaha badan diriirta joojiyaan dagaalkan kasoo cusboonaaday magaalada laascaanood waxa uu sidoo kale dhaawacayaa waanwaan ay wadeen odayaasha dhaqanka ee ka baxay magaalada muqdisho kuwaas oo uu horkacayay ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle oo markaasi ku han weynaa in xal nabadeed oo dhaba ay ka gaaraan xiisada colaadeed ee u dhexeysa somalilan iyo sidoo kale dadka dega magaalada laascaanood oo sii xoogeysanayay
maamulka degmada cadaado ee taliska ciidanka ah booliiska ee saldhiga magaaladaasi ayaa soo saaray awaamir la xiriirta sidii looga hortegi lahaa qeybo ka mid ah xilliyada rababka ay degaan dadka isku qabsada dhinaca daqsinka weliba degaanada hoos yimaada degmada cadaado ee gobolkaasi galgaduud waa kan wariyaheenna axmed ayaa inoo soo diray warkan rumaanti annaga qofkii markaan la qabto oo lagu qabta amni darro waxaa geehaynaa xabsiya loo sameeye loo diyaarshay qofkii geysta oo dhib geystaay waa ku keligiis anagu beryaan ka nahay kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada cadaado ujeedkiisuna uu ahaa ka hortegidda shaqaaqooyinka ka dhaca deegaanada maamulka galmudug xilli roobaadka ayaa lagu qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud kulankan waxaa ka soo qayb galay culimaaudiin odayaasha dhaqanka beesha degta cadaado abwaano iyo sidoo kale dhallinyaro ayagoona dhammaantood ugu baaqay dadka ku nool miyiga inay u wada degaan si nabad ah islamarkaasina iska ilaaliyaan wax walba oo liddu ku ah amniga waxaan rabnaa marka maadaama aan nahay dhinacii culimaauddiinka ka socday in arrintaas iyada ah amniga waa meesha ugu qaalisan ummad maaragtay masaalixdeeda adduunyo iyo mideeda aakhira ay ku dhowrto dadka walaalaha ah ee reer xaaji saleebaan ee loo soo xaggooda loo soo guuray ee lala soo degay ee ilaahay roobka uu ku shubay dhulkan ay joogaan waxaan leeyahay hal kelimo kelimadaas waxaa weeye inay walaalahood soo dhoweeyaan in aysan dulmi samaynin inaysan berrinta u diidin waxa weeye sidii ayagu markay xaggooda aadeen oo u roob raaceen loo soo dhoweeyey si lamida iyo si ka qurxoon inay u soo dhoweeyaan gardarrada haddaan laga hortegin goob walbaba taalla qof walbaa hadduu goof xortiya geedihii baxayay haddii aan nimcada guul la dhigay gacalku daaqaynin haddaan derisku isku guuri karin laysna garab siinin god cidlaa haddii laysku dilo oon waxbaba goynin isgumaada mooyee haddii aan garaajirinin gablan iyo hadday taladu tahay geeri kala qaata garta ruux yaqaaniya hadday garashadii suushay oo maamul gaarkee hayaya guuta howlgelinin haddaan goof bannaan laga dhigayn goobihii diriirta oo geeddi labadii qabiil guuro lagu jiidin birri baa gumaad dhacahayaa oo isgubayaane oo ay isgoygoynayaan labadii geesoodi maxaan uga gabyaayaa anigu maan iskaga guuro dadkoo nabadda meecaadayoo meel u wada jeeda maxabiyo ismuunayn noqdayo gacal mushaaxaaya colaadooda ruuxii mudaa waa munaafaqa ee majaxaabinteeduu ka dhigan mooral iyo hoose waa mool xumaanon ka digi mirashadiisii dariska aan la nahay oon walaalahan nahay haddeer sidii xadiidkii shiikhu uu sheegayay man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uu fain lam tajiduu maa tukaafiinuu fadcuu lahu baan laka rabaa waxaa laga rabaa dadkii amaalka loo galay oo wanaagga loo sameeyey oo la soo dhoweeyey oo biyaha u shubay oo raashimada u qaybiyey oo deegaanooda ku marti qaaday waxaa la rabaa inaan lagu amaal dhicin oo dadka sidii wanaaggaadoo u soo dhoweeyen in u soo dhoweeyen waa laga rabaa qofkii geysta oo dhib geystaay waa ku keligiis annagu beryaan ka nahay waxaan u malaynayaa odayaasheennu waxbaa la hulubay waxbaa hoosta la geliyey waxbaa maarata waxbay la ogeen iyo midkaas xankaasu ha ku hara meeshaas waxay u taallaa marka qofkii wax geysta asaga iyo reerkiisa iyo nafsadiisa iyo maalkiisa ku kooban taha iyaduna qofkii dhib geysta ee waxaa raxmadda nicmadaas ilaahay di'iyey dadka ku dhibana go'aanaa ka yaalla ciidankaa ka hadli doona iyo maamulka degmada wixii ciqaabaho loo dhigay ayagaas gaarsiin doona gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiim maxamed cali iyo taliyaha booliska degmada cadaado laba xidigle maxamed cadceed cismaan ayaa dhankooda sheegay inaan loo dulqaadan doonin dadka ka shaqaynaya amni darrada inta qof la dilo la yidhaha ree hebel aan isdili jirnay taasi inay soo dhammaatay ree hebel waa isdili jirteen waa dhammaatay hadda dowladda dalka ka dhisan galmudug la wada leeyahay ama etoobiya gal ama shabaab gal ama meelaha la aqoon gal qof kasta oo dembi gala waa lasoo qabanayaa sharcigaa la geenaya haddii ilaahay idmo halkan horta waxaad ka salaamay marka koowaad oo yidhi salaan iga gaarsiiyey taliyaha booliiska galmudug taliya khaliif oo la soo hadlay intaan shirkaan ku jirnay waxaana ballan qaadan ugu soo kordhiyey maadaama arrintaan oo arrin aada u culus ay tahoo u badantahay ay u baahan tahay waardiye badan iyo shaqayn badan u baahan tahay inuu nagu soo kordhi doono ciidan aadna u badan oo naga kaabi doona deegaanadaas iyo culeysyada ka soo laabta marka labaad waxaa ballan qaadaynaa haddii ilaha yidhaah oo rabbina gaarsiiyo awalna nala faray beris waxa u horreyd inaan ku dhaqaaqi doono deegaanada kuwa hore deegaanada lasoo degay
waaga dhegeystayaal guud ahaana warka habeenimo idaacadda dalsan caawa aad ka dhegeysanayseen waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel